waad mahadsan tahay sida aada u baqasheenba maanta dagaalo aad oo culus oo dagaalamad oo aan dhicin gobolka gobol gobolada baay aan ka dhicin ayaa maanta goobtadiis manaas ayaa maanta dagaalo culus ayay ka jiraan dagaalada alxamdulilah ilaa iyo waxay socdeen sagaalkii sac galabnimo way socdeen alxamdulilah hadda waa laga guulaystay kuwii nabaddiidkii hadda waxaa ku sugan ciidamada koonfur galbeed iyo ciidamada dawladda federaalka soomaaliya ayaa ku wada sugan deegaanada goobgadiid ilaa iyo gobolka bay intay udhexaysay ayaa ciidamada hadda ay ku wada sugan yihiin haye waxaa la ogaa iyadoo maanta al-shabaab ay la wareegeen goof guduud sidee bay markaa ku suura gashay inaad soo noqotaan bal haddaad arrintaa aada u faahfaahaysa dagaalada waxay ku suurtagashay guusha ay meesha laga dhaliyey awal ciidamo waxaa joogay meesha oo ayaa joogay ciidamada sida aad ula socotinba waa kuwa kolley ciidamo kuwo qaar oo xaafadaha soo aaday ayaa iska jira ciidamada dhisa sida ay kasoo baxeen oo fasax kasoo baxeen adi xooga oo taas xaggeeda dhacday siina alxamdulilah waa si fiican baa lagu dumaday waana laga guuleysiyey dantii laga laaba waa laga gaaray ilaa iyo ciidamadan labada dhinac ay ku socdaan waxaa ku guuleysay afar ruux ilaa iyo shan ruuxna way dhaawacooda uu fudud yahayna waa jiraan waana ka guuleysnay ilaa iyo sagaalkii sac ilaa iyo hadda saacda haddaan waada hadlaynay meelihii oo ay maanta ay kasoo galeen ba ciidamada ay ku wada noqon haddana waa la daba joogaa mana laga helaa ilaa isadhismadooda ay kasoo baxeen waa lasay doonaa waana la degaali doonaa degaalo siday ayaga hadda nooga soo qaadeen ay u bilaawadeen ayaa loo wadi doonaa maadaama hadda doorasho abaabul doorasho hadda lagu jiro waa sidii hadda awilbalo oo talagalku wuxuu ahaa in ay meelo la tago meelihii lagu sheego la tago oo la fogeeyo ayaa awalba go-aanka ahaa ayagaaba go-aankii soo fududaayay anigana go-aankiiaan fulinayna
waa tahay bal idinka khasaarihii guud ahaaneed ee ka dhashay dagaalka idinka kuweydin soo gaaray iyo kuwii al-shabaab waa intay marka intee bay leeyihiin ayaga hadda dhaawamiid oo shan ruux way ka carareen ilaa iyo dhowr iyo labaatan qofkoodna sida ay la sheegay dhaawac iyo dhimashana way qaadeen meelihii ay mareen oo dadkii joogay baa noo sheegay in dhaawac badan ay wadeen dhimashana wadeen oo dhowr baabuur ah mar oo oo tobankii saaca meelihii ay mareen ciidanka uu tagay hadda weli meeshii uu ka sugan yahay haddana lagama haray hadduu waaga baryo hoosha waa la wadayaa ilaa iyo weli meelo badan baa hadda in ay waxaa la wada in caawa meelo badan ciidamo loo kala diro ayaa bal aan kasoo ballanay welina lama joojinayo waa la wadayaa sida aada u socoto hadda boqool ciidamo ayaa loo qaaday meelihii daraad laga soo baxay waxaa la raba toddobaadkan in la tago oo boodkii ciidamada hadda ay kasoo tageen oo la buuxiyo sidaas iyo taasna waa lagu talagelay ciidamana waa la qaaday gobolka xudur baa la geeyey hadda marka waxaan rabnaa in hoolahaas dhammaan la dhamaystiro hoosha la qabto oo si fiican loo qabto doorashadan si nabad ay ku dhacdo ayaan rabnaa
waa gartay bal haddaan ku weydiiyo marka waa sidee muuqaalka goof guduud mar haddaad idinku kusoo noqoteen oo dib ula wareegteen xaalka deegaanku waa sidee xaalka waa degan yahay kolley sicibkii maanta wixii oo xabadaha ka cararay oo meelaha oo tuulooyinka tegayna way soo laabteen hadda guryahooda ay kasoo laabteen laakiin shacabka waa baqasho badan buu qabaa naftiisa marar badan lagu dagaalamay marka naftirkiisa waxaan rabnaa in baqashadaas aan qalbigiisa aan ka saarno oo qalbigiisii usoo jeesan lahaa oo nabaddiiska qalbigiisa uu goxna go-aankeeda go-aanada waa dantaa laakiin la fuliyo ayaa loo baahan annaga waxaan rabnaa in aan fulino sidii aan ugu talagalin aan ufulino
waa tahay shacabka maxaa khasaare ah oo gaaray dagaalka labadii jeer dhacay
shacabka weli wax khasaare ma gaarin dagaalka meeshuu ka dhacay ma aha tuulada dhexdeeda tuulada meel ka fog buu ahayd meel shacabka marka xabada ay ku gaareen ma lahayn oo meel ay ku fog hoogo adi hal kilomitr iyo bar iyo laba kilomitr meelha meelaha saxarada ahayd xarada ayaa dagaalka ka bilowday shacabka kolley hadda wax hadda oo oo la sheegay oo annagana aan aragnay oo dhaawa ma arkin laakiinse ciidamo way dhaawacmeen marka ciidamadaas kuwii dhaawaca sitalkan la keenay kuwii oo allah unaxo oo dhalitaan waxaan xuli waa la aasay hadda imisaa idinka imisaa idinkaga dhimatay dagaalka annaga waxaa noo geeriyay afar anfan
dhaawacna
lix ruuxna way dhaawac
saraakiil ma ku jiraan dadka sida wararku sheegayaan saraakiil ma kamid yihiin Ma- waxaa saraakiil oo nin amiir ah weyn ay ku- weliba ay ka tageen oo waxaa ka geeriyooday ee kuwa naradiidka ayaa dad madaxa laga dilay meel walba ka xaagan ansaasana way dhaantay sida amiir loo jeegay laakiin ay ay ka soo baxayeen meelaha amase kuwa u dhow dhow waxay loo sheegeen in saraakiil badan ay ka geeriyoodeen waa tahay Ayaga aada ugu gulaadan ay ka carareen waa waajib waa gartay baladaan ku weydiiyey marka idinka iyo ciidamada etoobiya waad wada joogteen meesha soo maha
ciidamada etoobiya ma wada joogeen ciidamada waxay ahay kuwa Sooma- eh, kuwa labada dowladood ciidamada waxay joogeen idinka eh, ciidamada ciidama- oo ciidamadii koonfur galbeed iyo kuwa dawladda eh, qalabka sida ayaad ahaydeen ayay ahayn markii oo iyaga magaalada laga saaray kadib haddii laba iyo tobankiina ciidamada amazon awalba waa waxay u joogeen in meel meelihii culeys ay anaga naga soo saameeyo culeyskaas in ay nala qaadaan way ahayd markii magaalada aan ka safaynay kadib ciidamada amazon way imaadeen ciidamada amazon waa wixii laga rabay ama ballan qaadeen taas ahayd laakiin dagaalka labada ciidan bay ahaayeen ilaa iyo sagaalkii saac kulley laba iyo tobankiina ayadan waa tageen kulley si ay usoo kormeeraan qorbay atagan mawli dagaal kuma garan waa tahay marka dambe eed magaalada la wareegeysaan eh, oo fariisimihiina aad kusoo noqoteen eh, ma baydhabo ayaa ciidamada etoobiya ay idinka garab siiyeen oo ay idinkaga yimaadeen ah gobolka bay baa nagu ahaa gobolka bay bay ka imaadeen marka way tageen si ay usoo kormeeraan oo ay u arkaan oo ciidamada guushii ay fuliyeen ay usoo arkaan sidii oo ayagana marka ay ciise ay kasoo bixi lahaayeen mar walba in la yidhaahdo ciidamada etoobiya ayaa meesha ka bixisay aan la yidhaahdo ay ciidamada nafsigood dhiirigelinta u tahay marka sidii dhiirigelintii ayaga ay sameeyaan ama annagana aan sameynin in ayagana soo kormeereen way tageen waa kii oo aan isku ogeyn oo awalba aan iskula shaqaynayn taas ahayd tiina way arkaan way joogaan laakiin hadda kule hadday soo baxaan ayaga baydha way isku imaan karaan annagana kole wixii hadda na- weer naga soo qaado way waa waa ku filanahay sida aan hadda aragtideena ay tahay weliba in tillaabooyin kale aan qaadno ayaa rabnaa
oo xaggeed kusii jeedaan marka oo tallaabooyinka u qaadaysaan meelo badan baan kusii jeednaa kolley fadhiisanimadooda owl meel fadhiisanimadooda oo oo- oo dhawo aan ogeyna ma jirto laakiin xalay sida aniga aan ku aragnay abaabulka wilib shabaabka asigaaba meelo badan buu kasoo gurmada marka saaka aan ku aragnay eh, sidii aan ku arki jirnay ma aha dhow amaan waa ciidan xoogin iyo gawaari badan oo signika ayay watan weliba zuuga ay ku jiraan marka me- meelihii waxaas ay ka imaadeen in hadda weliba aan dabagal aan ku sameyno oo goobihii ay kasoo tageen aan ogaano ayaa weli ho- eh, noogu jirta qorshaha waana ogaanaynaa waana ogaan doonaa marka qorshe waa tii hore annaga aan ku arki jirnay ama meelihii hadda oo ciidamada ay joogeen duulaanka ay kasoo qaadi jireen tan waxoogaho sidii hore ma ahayn waa ka xooganeed marka in annagana isku nabala maskaxyada aan baarno meelihii ay kasoo tageen sida haddaba marka wararka qaar hadda ay noo sheegeen meelo xale ay soo mareen oo ay kusoo gudbeen hadda waa lanoo sheegay meelahan in hadda weli dabagal aan ku sameyno kuwii hadda oo aan arran inay mee- meeshii ay kasoo galan ay ku bixi doonaan iyo in meelaha hadda ay u carareen ay ka degi doonaan weli ma ogeyn laakiin waa weydiinayna waa ku wada shaqaynayna waa gartay eh, waxaa jira hoobiyaal eh, tiro ahaa oo lagu garaacay fadhiisimo ciidan oo ku yaala degmada xudur xiisad ayaana caawa lasoo sheegayaa eh, bal idinku maxaa faahfaahino ka haysaan xaalka degmada xudur wararka wararka waa maqlanay laakiin eh, qeybo uma hayno laakiin waa dabcan waa sameynaya shabaabku wixii oo asaga oo hadda labadii oo maalimihii laga soo baxay tiyeglow ayaa wuxuu ku samaysanahay in ciid- ciidanka ay bixi doonaan ama taas ah, asagana abaabul buu kusoo sameynaya taas waa lagu waa loogu talagalay inuu is abaabulo uu sidii qorshihiis ahay wax ka bedelo oo awoodiisa la ogaado taana waa waa wax iska jira laakiinse dhaqdhaqaagaas waa samaynayaan waa waa wixii anaga aan samaynahay haddii xoogo ameeli culeed naga saana aan naga fududaado annaga naftirkan dhaqdhaqaag baan samaynaynaa ciidamo ayaa la sheegay eh, waxaa hadalkaa ku jirtay inaad ciidamo u dirteen eh, degmada xudur eh, galabta ciidankaasi tiradooda waa intee
waa ciidamo adiga ilaa iyo laba boqol ay gaarayaan oo waxaa loogu talagalay inay xoojiyaan ciidamadiis iyagidow ayaa ciidankaas haasaa lagu geeyay diyaarada lagu qaaday ayagana howlgal baa la wadnaa in xudda la ka geysaday ma aha waxaana ka damay in shaqo ay bilaabaan ciidankii meeshii uu ka soo tegay oo lagu celiyo sidii shicibka oo loogu badbaadin lahaa cadowga oo sunnadahan oo xoogaha uu inuu shicibka uu soo dareemay inuu dawlada ay fiican tahay taasna waxaa dhiirigelin u samaynaya in ciidamada haddii uu wax dhaco in hadda ciidanka ataa diyaarada u qaadi karo oo meel la geyi karo oo ayun sidaas qalbigooda uu ogaado ayaan u samaynay waana wadayna lamana joojinayo